بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل سورة وحل هذا سورة الممتحنة mumtaxanana waa la yidhaahdaa oo xada la kordhigo mumtaxinana waa la yidhaahdaa haddii mumtaxana la yidhaahdo oo xada la kordhigaahi waa waxa weeye waa sifatu lmar'ati alatii nasalat fiiha haweentii suuraddan ay ku soo degtay ayaa lagaga waramayaa haweentii la imtixaanayay bay noqonaysaa haddii mumtaxinah la yidhaahdana oo miim yani xada la hoos dhigo suuraddii wax imtixaanaysay baa la odhani marka waa sifatun lisuura suuradda tilmaam ay leedahay ayay noqonaysaa weeyaan waxaana mumtaxin ah ama mumtaxana loogu bixiyey aayadda oo allah uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa'akum almu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhunna allahu aclam biiimaanihin aayaddaas ayaa maaragtay suuradda loogu magac daray waa suura madaniya ah qur-aankii madiine ku soo degay ayay suuraddanina ka mid tahay marka suuradda waxaan arki doonnaa qaybteeda hore ilaa laga gaaro aayadda saddexaad wallaahu bimaa tacmaluuna basiir aanu ka gaarno sababay ku soo degtay oo aan ka hadli doonno waxay reebaysaa qaybtaasi waxa la yidhaahdo tawalliga oo kufaarta weli laga dhigto ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu reebayaa oan arki doonno insha allahu tacaala markii tawalligaas ilaahay uu reebay oo gaalada in weli laga dhigto kufaarta alyahuud wاlnasaara wاlkufaar wاlmushrikuun in laga dhigto weli ilaahay uu naga reebay yaa maalna la siinaya tusaale aad iyo aad u qiimo badan oo la leeyahay tusaalahaa ku dayda waxaa maalna la kaga dhigayaa iyo tusaale nabiyullaahi ibraahiim iyo dadkii isaga rumeeyey ayaa maalna la kaga dhigayaa siday gaalada yacni u nacbaayeen oo aysan weli uga dhigan jirin baa tusaalena la siinayaa ilaa maaragtay saddex aayadood ayuu rabbi kaga hadli doonaa ilaa aan ka gaarno laqad kaana lakum fiihim uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir waman yatawalla fa ina allaha huwa alghaniyu alxamiid laga soo bilaaba qad kaanat lakum uswatun ilaa halka aan ka soo gaarno ayadana miaalkaas wey dadka wanwanaagsanaa oo ambiyada ilaahay iyo atbaacdoodii ah inaysan gaalada weli ka dhigan jirin bal ilaahay dartii ay u nacbaayeen tusaalahaas baana la siinayaa weyaan markaa ka bacdina gaaladoo dhan inaysan ahaynee gaalada cadaawada dadka muslimiinta u hayo inay tahay baa naloo tilmaamayaa ee gaalada aana muslimiinta guryahooda ka saarin diinkooda kula diririn yacni dadkaas in gaalkaas ixsaan loo samayn karo biri loo samayn karo wanaag loo tari karo cadaalad in loo sameeyo ayadana waan arki doonnaa kuwa nala ka reebayahay keliya inay yihiin kuwa dadka muminiinta muslimiinta la dagaalamo kuwaas baa nala ka reebay inaan awliye ka dhiganno inaynu maaragtay yacni ixsaan u samayno arrimahaas oo cadaawadda muslimiinta u hayo guryahoodana ka saaro kuwaas baan arki doonnaa labada aayadood buu rabbi uga warramay laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin wlam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin dadkaas waa dadka ayagoo kufaar ah aana diinkooda diinkaada kugula dagaalamin inaad biri iyo samafal u samayn karto ayaa laga warramaya kuwana la ka reebaya lagu xijinay oo laleeyahay inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiin kuwa diinka idinkula dagaalamay waahrajuukum min diyaarikum guryihiinna idinka saaray wadaharuu calaa ihraajikum isu kaalmaysta cadaawadiinna iyo saaritaankiinna kuwaas inaad weli ka dhigataan baa la diidan yahay markaa kabacdi dadka mu'miniinta maadaama madiine ay noqotay daarulhijra oo dad badanoo soo islaamaahoo mu'miniin ay u soo hijroodaan ayaa arrimo badan oo axkaam ku xiran hijradaas ba aayaddaa dambe lagaga hadli doonaa haween badan oo muslimaadahoo soo hijrooday oo soo islaamay ayaa madiine imaanaya kuwaasoo kale waa in la imtixaanaya hijrada ay u yimaadeen ma adduuniye doonbaa ma niman raadisbaa ma xoolo doonbaa mise waa ilaahay dartii imtixaan in laga qaado ayaan arki doonnaa hadday mu'miniin noqdaan hadday mu'minaad noqdaan oo gabdhihii inta la imtixaano ay mu'minaad yihiin oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinkaas inay kor yeelaan darteed u soo hijrooday inaanan gaaladii ay ka yimaadeen dib loogu celinin oo heshiiskii sulxulxudaybiya nebiga oo mushrikiinta la galay istina'aad la samaynayo laga soo reebayo ayaan ku arki doonaa lagaga warrami doono ayadoo gaalada lafteeda maaragtay cadaalad loo samayn doono aayaddaas iyo aayadda ku xigto wain faatakum shayun min aswaajikum labadaa aayadood buu ilaahay uga hadli doonaa aayadda kale oo maaragtay yaa ayuha nabiyu idaa jaa'aka almu'minaatu ayadana waxaan arki doonnaa beecadii iyo cahdigii nebiyulaahi moxamed gabdhaha muslimaadka ah ou la geli jiray ayaana la kaga warramaya waxyaalihii cuhuudda iyo ballanka uu kula galay ayuu aayaddaasi ilaahay noogu sheegay oon arki doonnaa yacnii inaysan ilaahay shirki u samayn ballan lagula galo inaysan wax hadin inaysan sinaysanin inaysan buhtaan iyo masabidaad beenan la imaanin waxaasoo dhan inaysan nebiga shay macruufa aynan ku caasinin ballantaas in lala galo ayaan arki doonnaa iyadana mucaahadada iyo cahdigaas uu nebiyulaahi moxamed la gelayay dadka haweenka muslimaadka yaan arki doonnaa waxaa lagu khatimi doonaa tawalligii suuradda awalkeedana la kaga reebay ba aayadda ugu dambaysana ilaahay ku khatimi doonaa oo la leeyahay dadka ilaahay u caroodo yuhuudii iyo kufaarta ahi marna weli ha ka dhiganina awliye ha ka samaysanina baa la odhan doonaa marka suuradda arrimahaas ayaan ku arki doonna insha allahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyow laa tattakhiduu ha yeelanina caduwii aniga cadowgayga iyo wacaduwakum idinka cadowgiina awliyaaa kuwa awliye ahoo aad jeceshihiinoo la xidhiirtaan oo sirta u sheegataan ood weli ka dhigataan ha ka yeelanina maxaa yeele idinkana cadow bay idin yihiin allahna cadow bay u yihiin subxaanahu watacaala weeyaan tulquuna ilayhim bilmawadda tulquuna waad ridaysaan ilayhim ayagaad u ridaysaan maxaad u tuuraysaan ood u ridaysaan ahbaara rasuulillaahi sal allahu calayh ali wasalam nabiyulaahi muxamed akhbaartiisii iyo sirtiisii ayaad siinaysaan ood idinka u tuuraysaan haddii aad tihiin muslimiintii bilmawaddati bisababi almawadda allatii baynakum wa baynahum jacayl idinka iyo ayaga idinka dhaxeeya darteed ayaad maaragtay mawaddo ugu ridaysaan akhbaartii nebiga ugu ridaysaan jacayl idinka dhaxeeya daraaddeed baad sirtii nabiga ugu sheegaysaan calayhi salaatu wasalaam waqad kafaruu walxaalu qad kafaruu sirtii baad ku tuuraysaan ood maaragtay sirta nebiga u sheeganaysaan waqad kafaruu ayagoo gaaloobay bimaa jaa'akum bimaa shay ku gaaloobay jaa'akum idinka idiin yimidoo min alxaqi xaqi ah qur-aankii idiin yimid iyo islaamnimadii iyo diinkii ayagoo ku kufriyey baad mawaddo darteed jacayl dartii yaad sirtii nebiga ugu sheegaysaan ayagoo kufaara weeya ta labaad yukhrijuuna arasuula rasuulkii bay soo saareen oo nebiyulaahi muxameda yukhrijuuna way saarayaan alrasuula rasuulkii bay soo saarayaan oo waxay ka soo saarayaan magaaladiisii maka ahayd ayay ka soo bixinayaan wa iyaakum idinkana waa idinsoo saarayaan oo diyaartiinnii iyo magaaladiinni maka ayay idinka soo bixinayaan maxay idiin soo saareen dembigaa gasheen waa maxay an tuminuu lian tu'minuu inaad rumayseen billaahi allah rabbikum idinka rabbigiinnii ahaa inaad rumayseen yay dembi idinkaga dhigeen sidaasayna idiin soo saareen taa keliya idinku soo saareen weeyaan marka yukhrijuunadaa ficil mudaarica laga cabiray baynamaa mar horeba nebiga ay soo saareen waxaa la yidhaahdaa mudaarica waxa looga cabirayo istixdaaran litilka suurati alcajiiba suuraddaas cajaa'ib kale rasuul ilaahay in magaalada laga soo cayriyo dad mu'miniinana laga soo cayriyo ayagoo wax dembiyay galeen aanan jirin keliya lagu soo cayrinayo oo diyaartoodii looga cayriyey maxaa ilaahay u rumayseen maxaa mu'miniin u noqoteen keliya ay tahay waxa dembi looga dhigay marka arrintaas ayaa la keensanaya markaasuu rabbi wuxuu leeyahay in kuntum haddii aad tihiin kharajtum kuwa soo baxay jihaadan jihaad kuwa u soo baxay fii sabiilii aniga jidkayga lagu jihaadoo lagu dagaalamo iyo wibtiqaa'a waliajli ibtiqaa'a doonis darteed mardaatii aniga raalli ahaanshahayga aad doonaysaan daraaddeed kuwa u soo baxay haddaad tihiin heewey jawaab shardigii waa go'an yahay intaa shardiyada ahi jawaabteedu waa go'an tahay marka iska soo qadaro waxaa tidhaa laa tulquu ilayhim bilmawadda haddiiba ilaa ay dhab idinka tahay waxa aad uga soo baxdeen diyaartiinnii oo aad madiine u timaadeen ay tahay liajli aljihaadi fii sabiili illaah waliajli ibtiqaa'i mardaati illaah alla ridihiisa dalabkeeda iyo jihaad fii sabiili illaahi darteed kuwa u soo baxay aad tihiin laa tulquu ilayhim bilmawadda ha u ridina asraarta nebiga asraartii iyo sirtii nebiga ha u tuurina gaaladaa u hasiinina weeyaan tusiruuna ilayhim tusiruuna waad siraysanaysaan ilayhim kuwii kufaarta ahaa ee mushrikiinta ahaa ayaad u siraysanaysaan oo maxaa ku siraysanaysaan akhbaartii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ku siraysanaysaan bilmawaddati bisababi almawadda kalgaclo iyo jacayl dhexdiinna ahaaday yacni baynakum wa baynahum jacayl idinka idinka dhexeeyey iyo kufaartii daraaddeed baad sirtii nebiga ugu siraysanaysaan hoos ahaan aad ugu sheegaysaan weeyaan wa ana aniguna allah wuxuu leeyahay aclamu alla ogaansho badan baan ahay bimaa shay baan ogaansho badanahay akhfaytum aad qarisaan oo wixii aad qarisaan bannaankaan soo dhigi waa kashifaya bannaankaan keeni wey wamaa shayna mid ogaansho badan baan ahay aclantum aad muujisataanoo oydnan siraysanin oo bannaanka aad soo dhigtaanna waan ogahay sidaan waxa aad bannaanka soo dhigataan u ogahay yaan wixii aad qariseenna aanu ogahoon uga warqabaa weeyaan waman yafcalhu qofka falo arinkaas oo ah sirta nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo akhbaartiisii in gaalada loo gudbiye ihi waman yafcalhu qofka arinkaas sameeyo oo minkum idinka idinka mid ihi muslimiinta ah faqad dalla qofkaasi waa uu dhumay sawaaa sabiili ay can sawaa'i sabiili waddadii toosnayd iyo ariiqii mustaqiim ka ahaa mid ka habaabay oo ka dhumay weeyaan markuu ilaahay intaa u sheegay buu haddana rabbi wuxuu u sheegayaa cadaawada ay u qabaan gaalada dadka muslimiinta ah in yafqafuukum hadday idin helaan kuwa kufaarta ahoo sirta nebiga aad siinaysaan hadday idin tamakunaanoo idin helaan fursad idiin helaan yakuunuu waxay ahaanayaan lakum idinka waxay idiin ahaanayaan acdaa'a cadow bay idiin noqonayaan acdaa'an bay idiin noqonayaan cadaawo bay idiin noqonayaan wayabsutuu wayna fidinayaan ilaykum idinka idiin fidinayaan aydiyahum gacmahooda iyo wa alsinatahum carabyadooda ayay bisuu'i xumi idinkuu soo fidinayaan gacmahooday soo fidiyaan maxay idinkugu fidinayaan bilqatli walasri yacni dil la idin dilo qafaalasho la idin qafaasho iyo wax la mid ah ayay gacantooda idinkugu fidinayaan wa alsinatahumna way fidinayaan oo xumida ay maarata waalsinatahum bisuu waxa weeye waa bisabbi waatacni in la idin caayo oo laydin ceebeeyo laydin duro ayay carabkoodana ay idinku fidinayaan idinku soo taagayaan weeyaan wawaduu waxay jeclaadeen waxay yani jecel yihiin low takfuruuna inaad gaalowdaan yani marka dad aanan marna idinka ixsaan idiin samayn lahayn shar oo dhan aan idinka reeban lahayn jecelna siday ayagu u gaaloobeen inaad u gaalowdaan inaad weli ka dhigataan oo tawalli aad samaysaan wax wanaagsan ma aha weya waa laidinka reebayaa weya lan tanfacakum idin anfici mayso wax idin tari mayso arxaamukum raximyadiinna oo qaraabadiinna ihi waxba idiin tari mayso wa awlaadukum caruurtiinnana waxba idin tari maayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah wax idin anfacayo maalinka qiyaamaha ah qaraabadaada ma aha awlaaddaa dhashayna maahee waa camalkii adiga aad samaysato ood rabbi la hor tagto kaunbaa ku anfacayo weeyaan yafsilu allah wuu kala geyni oo wuu kala saarayaa baynakum idinka dhexdiinna wuu kala geyni maalinka qiyaamaha allah wuu idinkala geyni qaraabadiinnii iyo awlaadiinnii iyo idinka waa idinkala saarayaa weeyaan wallaahu alleh basiirun allihii arka weeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wax alle wixii aad samaysaan acmaashiinna ihi wuu ka warqabaa marka yani darafkan oo yowmaalqiyaamatida ku jiraahi sida hadda aan laqbaha aan marnay waa yani laqba saxiixahoo in darafkaa lagu tacallujiyo lan tanfacakum taa hore inaan ku tacallujinno oo marka la yidhaahda lan tanfacakum arxaamukum walaa wlaadukum yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha idin anfici mayaan ama inaan ka goyno oo yani maaragtay aan yowmadaani yafsiluda ka dambaysa aan raacinno ayadana way sameeyaan halkaa yafsiluda ka dambayso darafka in lagu xiro oo markaa la yidhaahdo lan tanfacakum idin anfici mayso oo wax idin tari mayso arxaamukum raximyadiinnii oo qaraabadiinnii ah walaa awlaadukum yani caruurtiinnina awlaadiinni wiilashi aad dhasheen iyo gabdhihii waxba idin tari maayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah yuu yafsilu kala saari allah baynakum dhexdiinnabu idinkala saaraya in la yidhaahdo oo marka halkaa la raaciyana ayadana tafsiirkaasi waa tafsiir saxiixo wanaagsan weeyaan wallahu bima tacmaluuna basiir aayadahan marka suurat lmumtaxina oo hadda aan akhrinay oo saddexda aayadoodihii sababay ku soo degeen sababta ay ku soo degeen waxa weeye saxaabiga la yidhaahdo xaaib ibna abi baltaca saxaabigaas bay ku soo degeen xaaib wuxuu ahaa muhaajiriinta nin ka mida buu ahaa dadkii maka ka soo hijrooday ayuu ka mid ahaa weliba wuxuu ka mid ahaa dadkii bader ka qayb galay oo ghaswatu badrin ka qayb galana wuu ahaa markuu soo hijroonayay ayuu maka wuxuu uga soo tegey awlaadiisii iyo xoolihiisiiba maka uga soo tegey asaguna ka mid ma ahayn quraysh oo reer maka ihi nin ka mida ma ahayne xaliifbuu wuxuu la ahaa iyo cahdi iyo maaragtay heshiis iyo ballan uu la lahaa yacni dad reer maka ah riwaayaadka qaar waxay yidhahdeen zubayr ibnu cawaam qaar waxay yidhahdeen cumaan ibnu cafaan raggaasoo xaliif la ahaa dadkaasoo ka tirsanaa marka xaatib waxaa dhacday markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam goostay inuu reer maka yacni fatxu maka inuu aado oo maka uu furto markii uu niyeystay oo casiimo uu nebigu gaaray waxayna ahayd markay ballantii ka baxeen ballan baa u dhexaysay sulxuxudaybiya nebiga iyo mushrikiintii quraysh ballantii way ka baxeen ballankii markuu ogaaday inay ka baxeen oo qurayshay ballantii ka baxday ayuu nebigu wuxuu goostay inuu marka si faja'a ah oo kada ah oo ku qabto oo maaragtay quraysh oo maka ka qabsada buu rabay markuu arrintaa go'aansaday buu dadkii muslimiinta ahaa ayuu wuxuu nebigu faray inay isdiyaariyaan oo dagaal u diyaargaroobaan oo weliba maka in la aado oo maka la furto ayuu maaragtay yacni maaragtay isku inay isku diyaariyaan ayuu rasuulku faray calayhi salaatu wasalaam markaasay riwaayaadka waxay leeyihiin markuu goostay buu ilaahay baryey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yidhi allaahuma cammi calayhim khabarana allahayow arrinteennan aan wadanno quraysh ka indhatir oo iyaysan arki warkeenna ilaahu noo xifdi ayuu nebigu weydiistay allah dadkii marka arrinta ogaa xaaib baa ka mid ahaa xaaib ibnu abi baltaca yani markaas wuxuu qoray warad buu qoray warqad buu qoray warqaddaas oo uu quraysh ugu sheegayo inay diyaargaroobaan oo ay iska ilaaliyaan nebi moxamed oo weerar ku soo hayo marka nebiga idiin imaan doono weerar idinku soo hayee diyaargarooba warqadda hu u qoray inay maaragtay arrintaas sirtii nebiga ayuu faafiyey marka arrintaa markii uu sheegay ayaa allah subxaanahu wa tacaala nebigiisa arrinkaas uu tusay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sida imaamu albukhaari wa imaamu muslim ay warinayaan xadiida caliy bni abi aalib markii warqad buu qoray warqaddii wuxuu u dhiibay haweeney buu u dhiibay haween dumara buu u dhiibay oo maka u socoto markaasuu umana sheegin warqaddaanun hebel iyo hebel uge ayuu ku yidhi waxaana ku qoran sirtii nebiga oo la kashfinayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh sirtii nebiga oo la faafinayo ayaa ku sugan nebiga markii ilaahay u ogeysiiyey sida imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan a'immo fara badan ay soo saareen xadiid caliy bni abi aalib radi allahu canhu cali bn abi aalib baa wuxuu leeyahay bacanii rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam wa abaa marthatin wazubayr bn lcawaam abu marthad iyo aniga iyo maaragta zubayr ibn alcawaam saddexdeenna ayuu nebiguna diray calayhi salaatu wasalaam wa kullunaa farisun saddexdeennana dad fardo wataan ahayn buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu nagu yidhi buu yidhi intaliquu xataa ta'tuu rawdata khaaq ilaa aad meeshaad magaceeda khaaq la yidhaahdo aad tagtaan socda buu yidhi fa ina biha imra'atun min almushrikiina macaha kitaabun min xaatibin ila almushrikiin gabadhaa waxay wadataa warqad risaalo la qoray oo xaaib ibnu abi baltaca uu qoray oo mushrikiinta loo qoray oo sirteennii lagu faafinaye halkaa gabadhaa uga daba taga buu yidhi soo qabta cali bn abi aalib wuxuu yidhi faadraknaa tasiiru calaa baciirin laha xayu qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam gabadhii meeshii uu nebigu noo sheegay rawdata khaaq ayaan uga daba tagnay oon ku haleelnay ayada oo rati saaran ayadoo rati saaran baan meesha ugu tagnay buu yidhi markaan u tagnay waxaan ku nidhi buu yidhi alkitaabu yacni ayna alkitaabu wey aawey warqaddii risaaladii laguu soo dhiibay aawey markaasay tihi maa macya kitaabu wax kitaaboo warqad aan wato ma jirto iyo risaalo aan wada lama arko markay sidaa tidhi ratigii ay saarnayd ayaan fariisinnay buu yidhi waan fariisinnay markaan fariisinnayna waxbaan alaabtay wadatay baan baarnay markaasuu yidhi falam nara kitaaban wax kitaaboo warqada aan helnay lama arko ratigeedii baan wax alla wixii alaab u saarnaa baan fatashnay waxna waa aan ka weynay buu yidhi markii aan weynay ayaan waxaan ku niri buu yidhi faqulnaa maa kadaba rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigeenna beennooma sheegin buu yidhi ayaan ku niri been ma uunan sheegin latukhrijanna alkitaaba aw lanujaridannak kitaabka warqaddii laguu soo dhiibay baad soo saari ama waa ku qaawinaynaa dharkaan kaa dhigaynaa hadda intaanan dharka kaa dhigin adiga wixii aad nebigu been nooma sheegine warqadda aawada soo bixi markaasay marka yacnii timaheeda dhexdeeday qaar ka soo saartay baa la yidhaahdaa guntigeeday ka soo bixisay warqaddii markay aragtay inay arrintu dhab tahay ayay marka risaaladii soo saartay ayagoo aanan furin ayay soo qaadeen markaasay nebiga u keeneen calayhi salaatu wasalaam risaaladii nebiga loo keenay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii loo keenay oo nebiga ay soo gaartay waxaa ku qoranba warqaddii markii la furay min xaatib ibna abi baltaca ilaa unaasin min almushrikiina bimaka risaaladan inay xaatib ka socoto mushrikiinta dad ka midana ay ku socoto yukhbiruhum bibacdi amri rasuuliillaahi sala allahu caleyh ali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintii uu doonayay shay ka mid a ayuu sheegayaa oo in lasoo weerari doono ayuu kashifay arrintii marka xaatib waa loo yeeray meeshuu fadhiyaa warqadii baa lagu dul akhriyey saxaabadiina way fadhiyaan markaasaa cumar ibn khataab ishayn waaye radi allahu canhu markaasuu yidhi yaa rasuul allah qad khaana allaha warasuulahu waalmu'miniin fadacnii fala adrib curuqa rasuulkii allow wuxuu khiyaanay allah wuxuu khiyaanay rasuulkiisa wuxuu khiyaana xaatib dadkii muminiinta ahaa aan madaxa jare madaxa aan ka gooyay ii fasax buu yii rasuulka ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma uunan degdegin salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markiiba xaatib buu la hadlay wuxuu ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanacta ya xaatib waxaan aad samaysay maxaa kugu xambaaray xaatibow waxa kugu xambaaray in warkeennii aa faafiso gaalo aa siisaay maxay tahay markaasuu xaatib sida xaqiiqada ahayd buu ka hadlay wuxuu yidhi wuu hadlay wallaahi maa bii ilaa an akuuna mu'minan biاllahi warasuulihi aradtu an takuuna lii cinda alqowmi yadun yadfacu allahu bihi min ahli wamaali walaysa axadu min asxaabika ila lahu hunaaka min cashiiratihi man yadfacu allahu bihi can ahlihi wamaali hadalkaasuu ku yidhi wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow allah baan ku dhaaranaya wax kale ma ahi ilaa qof mumina oo allah iyo rasuulkiisa rumaysan mooye wax kale ma ahi buu yidhi allah iyo rasuulkiisaan rumaysanahay warqaddaan markaan qorayey waxaan doonayay dadka inay agtooda aan gacan ku yeesho inaan abaal ku yeesho ayaan doonayey oo markaas ilmahayga iyo maalkaygii aan maka kaga soo tegey ay ii ilaaliyaan markay warqadda arkaan ay ii xifdiyaan maxaa yeele wuxuu leeyahay asxaabtaada muhaajiriinta ihi oo halkan ila joogahay kamid ma aha mid mid ayaga ka midihi kamid ma aha ilaa hadduu soo hijroodo dad qaraabaabuu maka ku leeyahay oo u ilaaliyo allah uu sababtooda ugu ilaaliyo ahalkoodii iyo maalka ay ka soo tagteen aniguse ahal iyo maal meesha kuma lahayn ahal iyo cashiiro kuma lahayn sidaa darteed baan ilmahaygii iyo carruurteedii inay ii ilaaliyaan ayaan arrintaa darteed sidaa u yeelay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markiiba waa ka rumaystay wuxuu yidhi sadaqa laa taquulu lahu ilaa khayra run buu sheegaye waxaan wanaag ahayn ha ku odhanina khayr waxaan ahayn ha ku dhihina yacni qof dambo munaafiq waaye iyo yaanan ka maqlin cumar isla markii haddana way sayn waayey markaasuu yidhi yaa rasuul allah inahu qad khaana allaha warasuulahu waalmu'miniin fadacnii fala adrib cunuqa inta allah iyo rasuulkiisa iyo muminiintu khiyaanaye aan dila idaa buu yidhi rasuulka ilaahayo nabiga markaasuu cumar ku jeestay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi alaysa min ahli bedrin ninka aa leedahay aan dilo soo beder raggii ka qayb galay maaha markaasuu wuxuu yidhi yan riwaayo kalena waxay ahayd inahu qad shahida badra beder buu ka qayb galay ninka aan waa dila aa leedahay raggii beder ka qayb gala weeyaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi lacalla allaha qad iطalaca ila ahli badrin faqaala icmaluu maa shi'tum faqad wajabat lakum aljanna aw qad hafartu lakum yacni waxaa la arkaa buu yidhi allah inuu reer beder beder dadkii ka qayb galay ou eegay oo taalacday markaana uu ku yidhi waxa doontaan sameeyo jannada jannan idin siinayaan ama waa idin dambi dhaafay waxa doontaan sameeyo inta markii umar lagu yiri wuxuu riwaayadaasi leedahay fadamaat fadamaat ayna umar umar ibn khattab markiiba waa ilmeeyay markaasuu wuxuu yiri allah wa rasuuluhu a'lam ilaahi rasuulkiisa ayaa arintaasi garanaya oo cilmi u leh ayuu maaragtay umar ibn khattab uu yiri weeyaan uu ka istaagay hadalkii nabigana uu yeelay sallallahu alayhi wasallam alayhi sida darteed marka mas'aladan la yiraahdo mas'alatu almuwalaad ama mas'alatu at-tawalli bil kuffar muwalaadka waxa la yiraahdo alwala wal bara sida ogtihiin waxa weeye maanta caalamul islaami zamanka zamanka aan joogno waxaa lagu banaystay oo dad badan ay ku banaysteen waliba dadka takfiiriyiinta la yiraahdo ama afkaarta khawaarijta wataay waxay ku banaystaan mas'alatul walaa wal baraa wax la yiraahdo dhiiga dadka muslimiinta ah iyo amwaashooda iyo cirdigooda bay ku banaystaan waxayna ugu banaystaan si ijmaali oo duuduub ah ayay ugu banaystaan ee طريقدي اهل السنه الولاء والبراء اي راعجرين التولي والموالاه اي راعجرين وما راعان طريقدي ددك اهل السنه اهل علمي اه اي راعجرين وما راعان marka mas'aladan mas'alatu tawalli la yiraahdo ama mas'alatu almuwalat la yiraahdo ba wax yar culimada wax ay ka yiraahdeen ba insha Allah ta'ala xogaa ka dikrinayna aimada mas'aladan ka hadashay imaam shafi'i rahimahullah ya kamid ah kitaabkiisa al-um ninkii rabo ku noqon kara mujalladka shanaad safxada 609 ila 610 ayuu uga warama mas'aladaas hadal aad u dheer ayuu sheekhu leeyahay marka waan insha Allah ta'ala soo koobaya ee culimo fara badanna waan ka soo guurin doonaa hadii ilaahay yiraahdo oo waliba dadka waqtigeena nool kamidana oo ka soo guurin doonaa imaam shaafic rahimahullahu ayaa waxa la weydiiyo liiri araayta almuslima yaktubu ila almushrikiina min ahli alharb بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين على المسلمين سؤال شاسال ويدي وحال يركورا qof muslimiinta kamida qof muslima hadii uu mushrikiinta ahlu harbiga ahi warqad uu u qoro asagoo ugu sheegayo dadka muslimiinta inay soo weerari doonaan ama awraadkoodii sirtoodii ay lahaayeen gaalada siinaayo arinta uu sameeyay dhiigiisa ma banaynaysaa mase ku noqonaya mumaalaa al-mushrikiina cala al-muslimiin inuu gaaladii garab siiyay oo muslimiintii oo maartay yaani ka hiiliyay ma noqonaysa weeyaan su'aashaas la weydiin imaam shaafic markii la yiri dhiigiisa ma banaynaysa mid gaalada u hiiliyo muslimiinta ka hiiliyana ma noqonaya wuxuu ku jawaabay la yahillu damu man thabatat lahu hurmatu islam qofka ay islaamka xurmadiisa u sugnaatay dhiigiisa xalaal ma aha wuxuu kaliya ku xalaal noqon karaa illa an yaqtula inuu dilo oo qof muslima uu dilo oo yasniya ba'da ihsaanin asagoo nikax soo maray inuu zinaysto oo yakfura kufran bayinan ba'da iimaanin gaalnimo cad inuu gaaloobo markuu iimaanka la yimid dabadeed inuu gaalnimo cad gaaloobo ثم يثبت على ثم يثبت على الكفر marka kadibna gaalnimadii uu ku nagaado taas ayaa dhiigiisa banayn karta saddexdaas ayaa dhiigiisa banayn karta buu yiri walaysa dilalatu ala awrati muslimin tad muslima qof muslima sirti oo la sheegay wala ta'yidu kafirin gal oo la ayiday yani waxa weeye bi an yuhaddira anna lil muslim anna al muslimina yuriduna minhu ghirra liyuhaddiraha gal oo maartay la ayiday laguna ayiday ah inuu ka digtoonaado muslimiintu inay soo weerarayaan oo si kada ah ay ugu iimaanayaan aw yataqaddama fi nikayati nikayati almuslimiin ama muslimiin lala dirirayo aw u hormaro dibka muslimiinti muslimiin lala dagaalamay dibkooda u hormaray arintaas wuxuu leeyahay laysa bikufrin bayyin gaalnimo cad ma aha gaalnimo cad ma noqonaysa buu yidhi intaa markuu yidhi baa la weydiiyey su'aal imaam shaafici waxaa la yidhi hadalka aa leedahay aqulta haadaa khabaran am qiyaasan ma ijtihaad adiga aad ijtihaaday baa shaaficiyo mise nas baad haysaa khabar nebiga ka sugnaaday ama aaya qur'aaniya miyaad haysaa mise waa ijtihaadkaada keliya hadalkaasaa la weydiiyey imaam shaafici su-aashaas marka wuxuu uga jawaabay wuxuu yidhi wuxuu yidhi qultuhu hadalkaas waan idhi bima laa yasacu musliman calimahu cindii an yukhaalifahu biاsunnati almansuusati bacda alistidlaali bilkitaabi hadalkaas waan idhi weliba waxaan ku idhi shay aysan qof muslima oo cilmi u leh aysan marna waasac u ahayn aniga agtayda inuu khilaafo oo ah shayga aan ku idhi sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la caddeeyey weliba bacda alistidlaali bilkitaabi kitaabka markii la daliishaday dabadeed ayaan arrintaas ku idhi buu le sunnada nebigaan kaga jawaabaya wey ma ahan ra'yigayga wey ijtihaad ma ahe waa sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa imaamu shaafici waxaa loo yidhi faqiila lishaaficiyi raximahullah waxaa lagu yidhi fadkuri sunnata fiihi sunnada aad sheegayso nebiga ka sugnaatay noo sheeg markaasuu xadiidkii hadda aan akhrinaynay ayuu sanadkiisa ku tiriyoo yidhi qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can camr bni diinaarin can ilxasan bni muxamadin can cabdilaahi bni abi raaficin qaala samictu caliyan yaquulu xadiidka cali bn abi aalib oo bukhaari muslim hadda ku sugna xadiidka xaatim ibn abi baltaca ayuu akhriyey markaasuu yidhi cali bn abi aalib baa xadiidkaa wuxuu yidhi bacaanaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam ana walmiqdaadu wazubayr xadiidkaasuu akhriyey kii hadda aan akhrinay buu akhriyey markuu xadiidkii dhammeeyey ilan xaatim ibn abi baltaca sirtii nebigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam oo gaalo u qoray marka markuu dhammeeyey buu xadiidkaas wixii laga qaadanayay ayuu imaam shaafici marka caddeeyey oo ka hadlay weeyaan markaasuu wuxuu yidhi imaam shaafici raximah ullahu fii hada alxadiidi maca maa wasafnaa laka xadiidkaas iyo wixii aan kuusoo tifeeyen kuusoo tilmaamay dhexdiisa waxaa ku sugan tarxu lxukmi biisticmaali dunuun yacni in haddii shayga la xukumayo danni inaanan la isticmaaline dunuunta in la tuuro xukumka inaanan danni lagu dhisin qofka markaad gaalaysiinayso waa murtad odhanayso waxa weye waa inaad xukum sharciya haysatee danni inaad iyo male inaad wax ku xukmiso lama doonaayo waa inaad wax cad haysaa weeyaan marka wuxuu yidhi waxaa ku sugan xadiidkaasi tarxu lxukmi biisticmaali dunuun in malamalo wax lagu xukmiyo tuuristeeda la tuuraa ku sugan buu yidhi markaasuu yidhi liannahu maxaa yeelay lammaa kaana alkitaabu kitaabka uu xaatib qoray risaaladii ou diray mar haddii ou ahaaday yaxtamilu an yakuuna maa qaala xaatibun kama qaala hadduuba ixtimaalo suuragal ay tahay sida uu xaatib u sheegay inay tahay waa muxtamalu ixtimaala ku jiro oo waa maxay min an lam yafcalhu shaakan fi lislaami inuusan arrintan u samaynin asagoo islaamnimada ka shakisan wa annahu facalahu kitaabkaas inuu markuu qoray oo u qoray yacni inuu u qoray liyamnaca ahlahu ahalkiisa inuu reebo oo ay gacan ou gaalada agtooda ku yeesho darteed oo u qoray laakiin gaalnimo uu diinkii ka baxay oo ka shakisan yahay uusan u qorin mar haddii taa ixtimaasho oo suuragal ay tahay wayaxtamilu an yakuuna zallatan laa rakbatan can alislaami waxay kaloo ixtimaali karaa kitaabkaasi risaalada ou qoray inay tahay zallo meel ka dhac simbirraxo oo isagu simbirraxday gaf ka dhacay laakiin aysan ahayn laa rakbatan can ilislaam nacayb islaamka uu nacab yahay darteed uusan u qorin laakiin qofka muslimka shaydaan baa mar wax ku xambaari kara oo shaydaan wax ku xambaaray hadday taa ixtimaasho waxtamala almacna alaqbax macnihii ugu xumaana inuu ixtimaalan waa suuragal buu leeyahy macnaha xun waa maxay inuuba arrintan ou gaalnimaba ula jeedayba islaam nacaybba uu ula jeeday inuu ixtimaalana waa suuragal mar haddii intaasoo ixtimaal uu yimid yacni meeqaa mas'aladii kitaabka ku timi risaaladii uu qoray saddex ixtimaala ku timi saddex ixtimaal saddex arrimood baa suuragal ah wey inuu arrinta sidau u sheegay ay tahay inay arrintu gaf ka dhacay ay tahay inay tahay shayga ugu xumaa ooba maaragtay ridadii ahba inayba tahayba saddexdaba hadday ixtimaasho wuxuu leeyahay markaasoo kale xukumka waxaa weeye kaana alqawlu qawlahu fii ma xtamala ficluhu ficilkaas uu sameeyey waxaa loo qabanayaa hadalka asagoo uu yidhi ayaa loo qabanayaa wax kale danni kale lama qaadanayo nabiguna waa istifsaaray calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaa kugu xambaaray markaasuu yidhi anigu ilaahay iyo rasuulkiisa qof rumaysan unbaanahaye gaalnimo iyo kufri iguma xambaarin laakiin saasaan ula jeeday carruurtayda iyo maalkayga in laii ilaaliyo basaan ula jeeday wy arrintaas marka wuxuu leeyahay kaana alqawlu qawlahu hadalka marka wuxuu noqonayaa xukumka la qabanayo hadalkii asaga uu yidhi fii ma xtamala ficluhu ficilkiisaasna wuxuu ixtimaalana waa suuragal weeyaan وxakma rasuul الlahi salى الlah عalayh waslm fiihi ban lam yaqtulhu inuu arinta sidaa tahay oo xaadib xukumkiisa ou sax yahay waxaa tusinayo nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam in la dilo kuma uunan xukumin xukumkii nabiga ma dhihin waa ridoobaye hala dilo ma uusan dhihin hal dila ma uusan dhihin bal wuxuu yidhi صadqa laa taquulu lahu ila khayra wanaag mooye wax kale ha dhihinina bu run buu sheegay buu yidhi waa u qiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu leeyay imaamu shaafici walam yastacmil calayhi alaklab sida haalibka wixii uu u sameeyey nabiga ma uunan isticmaalin xukumkii markaasuu arinta uu xaadib sameeyey arin culus oo aad u dhib badan inuu yahay ayuu imaamu shaafici ishaaraya wuxuu yidhi walaa aclamu axadan ataa fii mili hada acdama fi aahiri min hada xagga daahirka markii la qabto shayga uu xaatib la yimid yacni axad la yimid ficilkaas ficil ka weyn qof la yimid maarata anigu maba garanaya buu leeyahy oo ah in sirtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la bixiyo gaalo la siiyo wax sahlan miya wax sahlan ma ah shay ka culus oo arrinkaa ka weyn aniga maba arag buu le xagga daahirka ma aanan arkin buu yidhi maxaa yeele amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa arin aad iyo aad u weyn oo maaragtay yani in la ilaaliyo waajib w in la ilaaliyo ahayd buu leeyahay hadalkaa markuu soo wado wuxuu leeyahay faida kaana man khaabara almushrikiina biamri rasuuli اllahi sal اllahu alayh ali wasalam warasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalam yuriidu khiratahum fasadaqahu cala maa caaba calayhi min dalika hayra mustacmilin calayhi alaklaba mima yaqacu fi nufuusi fayakunu lidalika maqbuula kaana man bacdahu fii aqali min xaalihi wla an yuqbala minhu mila ma qubila minhu buu leey yani hadal aad u qiimo badan wey haddiiba sirtii nebiga calayhi salaatu wasalaam amarkii nebiga haddiiba sirtiisi inta la bixiye gaalo la gaarsiiyey ayadoo rasuulka ilaahay uu doonayay si faj'a ahoo kala inuu mushrikiinta ku qabto warkoodiiba la bixiyo qofka uu ku qasda sidaas sameeyey nebigana wixii lagu ceebeeyey qofkaas oo u rumeeyey ounan u isticmaalin shaygii khaalibka ahaayo gaalnimadii iyo wixii nafta ku soo dhacayay waa ridoobay iyo diinkuu ka baxay aan loo qabanin laakiin nebiga oo u rumeeyey islaamnimadiisii arintaas wuxuu leeyahay oo yacni waxay noqonaysaa marka cid alle ciddii ayada waxa uu sameeyey ka yar samayso in loo aqbalo wixii xaatib loo aqbaloo kale in loo aqbalo oo aana durbadiiba riddo madaxa laga saarin waa in istifsaar la weydiiyo maxaa kugu xambaaray in la yidhaahdo oo la weydiiyo hadalkaas imaamu shaafic raximahullaahu oo sunnada nebigana uu ka keenay istimbaadka qawiga oo xadiidkana kala baxay wuxuu tusinayaa tawalliga shayga la yidhaahdo ama muwaalaadka duuduub ahaan inaanan qofka lagu gaalaysiin karin inaanan qofka lagu gaalaysiin karin ee arrinku u baahan yahay tafsiilo u baahan yahay tafsiilo u baahan yahay in la kala saaro nebiga istifsaaruu sameeyey markiiba wuxuu yidhi maxaa kugu xambaaray buu yidhi qofka waa inaad weydiisaa maxaa kugu xambaaray laakiin qofkii gaal ixsaan u sameeyo waa murtade ha la dilo ay khulaatu takfiiriyiinta ay wataan yacni wax saxa ma aha weya mana waafaqsana diinka islaamka weeyaan sheekh fawsaan raximahullah wadaad culummadeenna hadda joogta mucaasiriinta buu ka mid yahay kitaab la yidhaha sharxu nawaaqid alislaam ayuu leeyahay oo sheekh maxamed cabdilwahaab uu leeyahay nawaaqid alislaamka buu shiikhu sharxaa sheekh fawsaana sharxayo marka safxada yacni maaragtay boqol iyo konton iyo sagaal ilaa boqol iyo lixdan ayuu tawalliga uga hadlaa tawalliga wuxuu leeyahay gaalada weli laga dhigto laba qaybood wey altawalli calaa qismayni waa laba qaybood weeyaan kan koobaad waxa weeye tawalliihim min ajli diinihim wa hada kufrun mukhrijun min almilla in gaalada weli laga dhigto diinkooda darteed lagu jeclaado oo diinkooda darteeda loogu gargaaro kaas waxa weeye waa gaalnimo cad oo qofka diinka uu kaga baxayo marka diinka gaalka diinkiisii yahuudka yahuudnimadiisii nasraaniga nasraaninimadiisii mushriga shirkigiisii markaad ku raacdo aad diinkaas darteed ugu gargaartood weli uga dhigato waad ku gaaloobay diinkana uga baxaysaa buuli والثاني كان لبعض وحوليه توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم دين كوذا النعيب كوذا أبن عبتهي أبو دين كوذا النعب باء الدنيا أهان قال كولا حريرتي فهذا محرم وليس بكفر نولي وشيء حرام إن قال ك يعني أبو دين تيسيب النعب حتى إن أدولي كدقته وشيء حرام لكن قال لما معها كفر معهم بوليه marka cabaar uu soo wado yuu khulaaso samaynaya tawalligu khulaaso u samaynaya wuxuu leeyahay wa khulaasatu alqawli anna muwalaati alkuffari in kaanat fi ddiini famudhiruhaa kaafirun wa musiruhaa munaafiqun haddii tawalliga oo gaalada weli laga dhigtaahi haddii ay shay diinka ku xiran ay tahay oo diinkooda dartii aa weli uga dhigato labay mid noqonaysaa inaa adiga daahirsato kadhaahda anigu kuwaasaan ku diina gaaladaasaan ku diinaya aad sheegato iyo inaad qarsato laakiin aad qalbiga ka jeceshahay wuxuu leeyahay fa mudhiruhaa qofka muujistooo yidhahda anigu gaaladan ku diinahay wuxuu leeyahy waa kaafir oo diinka islaamku waa ka baxay wa musiruhaa munaafiqun kii laakiin siraysto qalbigana ka jecel waa munaafiq sida munaafiqiintaba kufriga ay u qarsan jireenba kufriga u qarsaday marka munaafiq wayuu leeyahy wain kaanat liqaradin dunyawiyin hadday tahay wuxuu weliga uga dhigtay arrin adduuniye abuu uga dhigtay fa murtakibuhaa muwaaqicun xaraama mutawacadun binnaari calaa tafaawutin fi limi bixasabi alidraari bilmuslimiina wuxuu leeyahay hadday tahay wuxuu gaalka weli uga dhigtay arrin adduunye ah haddii ay tahay qofkaas waa qof dembi kabiiraa la yimid dembi kabiira buu galay xaaraan buu ku dhacay naar baana loogu goodinayaa oo lagu tahdiidayaa hadba ismigu haba kale darajaadba haba noqda hadduu rabo xagga dembiga yacni ha ku kala sarreeyo dhibka dadka muslimiinta loo geysto haba ku kala sarreeye sidaasaa laga dhigayaa buu leeyahy marka arrintaas sidaas in loo tafsiiliyo ayaa la rabaa maalan ninkan yani gaalkan hay-ad gaalaba waxa hadda iska dhaco wey ninkii hay-adaha gaalada u shaqeeyo hay-ad gaalaha ninka ka shaqaysto irtisaaq ka raadsanayo waxaa leeyahay waa murtad sababtu waxa weeye waxay leeyihin khulaatu takfiiriyiinta waxay leeyihin waa murtad waa ridoobe laanna gaalow u shaqeeya haddii gaalkan uu maalan u soo wato reer hebel iskaga dhici reer hebelaa ku dhibaye reer hebel gaalo u soo wada iskaga dhici shay xaaraam uu la yimid laakiin kuma hadduusan diinkooda uu necab yahay uusan jeclayn laakiin gaalka uu sidaa u soo wato ku gaaloobi maayo laakiin dembi kabiiraho weynuu ku jiraa gaalnimo ma gaarsiisna laakiin dembi weyn ayuu ku jiraa wey laanna dad muslimiinoo gaalo u soo watay waa dembi weyn wey haddii uu u wato gaalkan madaxtinimo ku gaar iyo kursi ku gaar ha ku gaarsiiyo laakiin diinkiisa uusan jeclayn uusan diin ku raacin kuma gaaloobayn laakiin dembi kabiiraha weynuu ku jiraa shay muxarama buu fuulay weeyaan arrintaa in sidaa loo tafsiiliyo ayay ahlu cilmigu qabaan sheekha la yidhaahdo sheekh cabdulatiif ibn cabdiraxmaan aal sheekh kitaabkiisa yani risaalada addurar saniya la yidhaahdo mujalladka koobaad wuxuu ku sheegayaa safxada afar boqol iyo toddobaatan iyo saddex iyo hadal aad u qiimo badan buu kusoo guurinaya weliba wuxuu ka jawaabayaa shubhooyinka dadka hulaatu takfiiriyiin ama gruubka khawaarijta la yidhaahdo tafkiir ay muslimiinta ku gaalaysiiyaan ayuu ka jawaabaya xadiia xaatibuuna u deliishanaya hadda aan ka soo hadalnay wuxuu leeyahay fadakhala xaatibun fi lmukhaaabati bismi liimaan ilaa aayadahan waxay ku soo degtay soomaaha xaatiba kusoo degtaan nari yaa ayuha aladiina aamanuuda ilaahay uu dadka kula khitaabay xaatib waa soo gelaya waa ku jiraa muminiinta lala hadlayo dadka lala hadlayo laleeya laa tattakhiduu caduwi wacaduwakum wliyaaa xaaib waa soo gelayaa buu yidhi fadakhala xaaibun fi lmukhaaabati bismi liimaani iyo wawasfihi bihi mu'minnimada lagu tilmaamaba wuu soo gelayaa waxaa kaloo qaadanaya watanaawalahu nahyu bicumuumihi nahyiga dadka laga reebo la yidhi laa tattakhiduu caduwi wacaduwakum xaadib waa soo gelayaa buu yidhi laakiin wuxuu yidhi walahu khusuusu sababi addaalli calaa iraadatihi maca ana fi laayati alkariimati maa yushciru ana ficla xaatibin nawcu muwaalaatin yacni wuxuu leeyahay sabab khaasa baa jirto asagoo u gooniya oo wixii ou doonay ah iyadoo aayaddu ay tusayso ficilka xaatib uu sameeyey nooc oo waxaa ka mid a muwaalaadkii gaalada oo weli laga dhigto ayaa ku jiro leanna sirtii nebigu wuu gaalo u qoray welibuu ka dhigtay noocaasa meesha soo gelayo weliba wuxuu leeyahay waannahu ablaqa fiihim ablaqa ilayhim fi lmawadda weliba aaduu xaadib ugu xayl dheeraaday jacaylka gaaladaas mushrikiinta la jeclaado ayaa noocaasa ku sugan buu leeyahy oo aayadda ay tusaysaa weeyaan wa anna faacila dalika arrintaa qofka sameeyana siduu ilaahayba yidhi faqad dalla sawaa'a sabiili waddadii toosneed waa uu ka dhumay ayuu maaragtay yani shiikhu leeyahay sida rabbi yidhi soo hadal weyn wey markaasuu wuxuu yidhi laakina qowlahu hadalkiisa ou nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqakum runbou idiin sheegay khalluu sabiilahu faraha ka qaada ha la daaye uu yidhi daahirun arrintaas waa arrin muuqdo oo cad fii annahu laa yakfuru bidalika xaadib arrintaa inuu isku gaaloobin inuu isku gaaloobin ayay tusaysaa wey baynamaa qulaatu takfiiriyiin ay leeyihin xaadib waa gaaloobay bay leeyihin waa gaaloobay bay leeyihin saxaabigaas sheekhana wuxuu yidhi daahirun fii annahu laa yakfuru bidalika arrinkaas kuma gaaloobay inuu isku gaaloobin ayaana caddaynayso muuqato ayaa cad buu leeyahay إذا كان مؤمنا بالله ورسوله حدو يهي مد الله رسولك سر ميسا غير شاك ولا مرتاب مد شكيي أو دينك إلهي كشك سنة أو سنهين محايا لي وإنما فعل ذلك أرنتا ورقدا أو قروح أسمي لغرض دنيوي أدون أرن أدوني إلمه سعرتش إلا إلالي أي أسمي ولو كفر حدو قالوا بلها لما قال نبيك مير أهلين خلوا سبيلهم nabiga hadduu gaal noqon laha ridoobi lahaa axkaamu riddaa la saari lahaa waa la dili lahaa xaaib ma yidhaahdeen nebigu faraha laga qaada ma yidhaahdeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni ma yidhaahdeen weeyaan marka waxay yidhaahdaan xaatib wuu gaaloobay laakiin gaal ficil oo gaalnimow la yimid waa takfiiriyiinta odhanayo laakiin waxay leeyihiin waxaa gaalnimada u diiday oo ka hor istaagay kownuhu badriyan badar ka qayb galay marka badar uu ka qayb galay oo allah nabigu uu yidhi lacala allah iطalaca cala ahli badrin faqaala icmaluu maa shi'tum fa innii qad kafartu lakum taasaa marka ka reebta gaalnimadii bay leeyihin taasaa gaalnimadii u diiday ayay odhanayaan tiibuu marka shiikhu ka jawaabaya markaasuu wuxuu yidhi walaa yuqaalu lama odhanayo qowluhu sal اllahu alayh ali wasalam nebiga hadalkiisii uu yidhi wamaa yudriika lacala allaha iطalaca cala ahli badrin hadalkaa uu yidhi faqaala uu yidhi icmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum arrintaas ayaa huwa almaanicu min takfiirihi gaalnimadiisi diiday lama odhanayo buu yidhi lama dhihi karo buu yidhi arrintaas gaalnimadii u diiday maxaa yeelay lianna naquulu waxaan odhanaynaa buu yidhi low kafara xaadib hadduu gaaloobi lahaa lamaa baqiya min xasanaatihi maa yamnacu min lixaaqi lkufri waaxkaamihi hadduu gaaloobi lahaa kufriga camalkuu buriyaa marka camalkiisii wax gaalnimadii inuu raaco ka hor istaagi lahaa maba jiraba lianna kufriga camalkuu buriyaa buu leeyay fa ina alkufra yahdimu maa qablahu gaalnimada wixii ka horreeyo o dhan bay burinaysa xataa badartuu ka qayb galay iyo wixii o dhan hadduu gaaloobi lahaa ka kacbay noqon lahayd weeyaan maxaa yeele waxaa tusay liqowlihi tacaala alla hadalkiisa uu yidhi fii suurati almaa'ida waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh qofka iimaanka ku gaaloobo camalkiisu waa buraa buu yidhi wuxuu yidhi haddana aayad kale fii suurati alancaam ku jirto walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun hadday shirki samayn lahaayeen camalkoodii waa buri lahaa markaasuu shiikha isagoo hadalka sii wata wuxuu yidhi wاlkufru muxbiطun lilxasanaati wاliimaani bilijmaaci gaalnimada xasanaadka iyo iimaankaadaba way burinaysaa waana ijmaac oo wax hadda khilaaf ka taagan ma aha weeyaan marka falaa tadunna haada arrintaa ha malaynin oo ah xaatib inuu inta gaaloobay gaalnimada ay ka mancisay badarnimadiisii badaru ka qayb galay ay ka mancisay marna arrinkaas ha malaynin wey saasuu leeyahay marka waxaa la rabaa yani waxa weeye waxay yidhaahdaan xaadib waxaan loo daliishan karin ahlu badar buu ahaa laakiin cidii tan ay ka dhacdo oo wax yar muwaalaad laga helo waa la israacinaya waa gaal baa la leeyahay sidaas bay yidhaahdeen waxaad ogtihiin inta badan dadka hadda zamankeenna jooga wakhtigeenna waxay ictimaadaan kitaab maaragtay la yidhaahdo alcumda fii icdaadi alcudda fi ljihaadi kitaabkaas oo nin la yidhaahdo sayid imaam la baxay ama cabdulqaadir ee cabdulcasiis magacyadaa wato ninkaas risaalo ou qoray ayay inta badan takfiiriyiintu ictimaadaan alcudda waxaa la yidhaha alcumda fi icdaadi alcudda liljihaadi kitaabkaas oo nin takfiiriya weliba hulaatu takfiiriyiin ka mid ah ou qoray ayay aad u ictimaadaan aqwaasha culammado dhanna xagga iska dhigaan ma rabaan dadka ahlucilmiga ahlu sunnaha ah risaalada iyo diinka ay qoreen ma rabaan sababta dhiiggaas waxa u bannaynaya muslimka ayay rabaan marka saasay kutubtaasay aad u ictimaadaan weeyaan marka culummadu waxay kala qaadaan altawalli waalmuwaalaad tawalli iyo muwaalaadka laftiisa waa la kala qaadaa waxaa ka mida sheekha la yidhaahdo saalix ibni cabdilcasiis aala sheekh kitaabkiisa la yidhaahdo addawaabit alsharciya limowqif almuslim min alfitan markuu ka hadlayo anwaacda muwaalaadka markuu tirinayo iyo wuxuu tirinayaahu leeyahay cindana fi sharci وعند أئمة التوحيد اللفظان لهما معنيان يلتبس أحدهما بالآخر عند كثيرين يعني وحو ليه حق شرعك iyo maaragtay a'immadaba agteenna waxaan helaynaa laba lafdi laba arrimood oo yacni inta badan dadka intooda badan macnahooda uu iskaga qasmo macnahooda uu iskaga qasmo kan koowaad waxaa weeye alawalu altawalli kan labaadna wathaani almuwaalaatu tawalli iyo muwaalaad ayuu kala saaraa wuxuu leeyahay tawalliga magaca tawalli la yidhaahdaa waa mukafir haddaad gaalka diin ahaan u jeclaatabaa tawalli la yidhaahdaa waa gaalnimo weeyaan qofka waa ku kufrinaya diinkana waa uga baxaya amaa muwaalaadka buu yidhi walmuwaalaatu hayru jaa'isin muwaalaadku ma bannaana laakiin kufri ma gaarsiiyo qofka gaalnimo ma gaarsiinaya buu yidhi tawalliga marka daabit buu u sameeyey daabitka uu sameeyey tawalliga waxyaalaha lagu xiro oo lagu qaydaa tawalliga waxaa ka midihi wuxuu leeyahay fa aslu tawallii tawalliga shayga la yidhahdo waxa weeye waa almaxabatu taama gaalka oo la jeclaado aw innusratu lilkaafiri cala almuslimi ama gaal loo gargaaro oo muslim looga gargaaro faman axaba alkaafira lidiinihi fiiriya mar kastaba yacni culummada mufasiriinta markaa u wada noqotid aayaadka inta badan ay ay maaragtay kuwa takfiiriyiinta aad u tanwiijiyaan waxaa ka mid ah markaa tafaasiirta ahlu sunnaha u noqoto diintaa lagu xiraa diin bay ku wada xiraan kulligood wuxuu yidhi sheikhu faman axaba alkaafira qofka gaalka jeclaado lidiinihi u jeclaado diinkiisa darteed buu u jeclaaday fa haada qad tawallaahu tawalliyan kaas weli buu ka dhigtay wa haada kufrun waana gaalnimo weye gaalka in diinkiisa lagu jeclaado oo sidaa weli looga dhigtaa waa gaalnimo buu leeyahay wa ama muwaalaatu lkufaari gaalada oo weli laga dhigto waxaa la yidhaahdaa waa tawalliga waan soo sheegnay waa diinkiisao gaalka lagu jeclaado wey muwaalaadkiibuu hadda noo sharxaya wuxuu leeyahay fa hiya mawaddatuhum waa jacaylkooda la jeclaado wa maxabbatuhum yacni in la jeclaado lidunyaahum adduunkooda loo jeclaado wa taqdiimihim wa rafcihim iyo ayaga oo la hormariyo oo la kor yeelo adduunya ahaan wa haada fisqun walaysat kufra waa faasiqnimo waana dembi weyn laakiin gaalnimo ma aha maxaa yeelay ilahay wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda aayaddaasuu daliishanaya weyaan marka saddexda aayadood waad ogtihiin yani waman yatawallahum minkum fainahu minhum hadda soomaalida waa wada barataan umalayna kulli idaacadaha laga sheega markii qof in la gaara siiye la rabo waman yatawallahum minkum fainahu minhum dushaa laga saara marka bal culummada ahlu sunnaha markay fasirayaan ibnu jariir atabari ibnu kaiir a'immada tafaasiirtooda qurtubi a'immadaasoo dhan bal u noqda kulli tawalliga markii laga dhigayo waxa weye waa inuu diinka qofka ku raaco wey gaalada diinkiisa uu ku jeclaado wey aayaddaas ha noqoto aayadda walow kaanuu yu'minuuna billahi waalnabiyi wamaa unzila ilayhim wamaa unzila ilayhim min rabbihim ma ttahaduuhum awliyaa aayaddaasna waa suurat lmaa'iday ku jirta iyo aayadda ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum aayadahaas markay ahlu sunnuhu fasirayaan tawalliga labadaasaa loo kala qaadaa mawaalaadka iyo tawalliga sidaasaa loo kala qaadaa haddii la yidhaahdo ijmaalka ayada oo duuduuban dadka dusha ha laga saaro dariiqadaas waa dariiqada ahlu bid'a way dariiqada ahlu sunnaha ma ah ahlu sunnuhu tafsiil bay qabaan in la kala saaro walidalika ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah fi kafiyatihi qasidadiisa kafiya la yiraahdo wuxuu ku leeyahay hadal aad u qiimo badan markuu tafsiilka iyo ijmaalka shayga ijmaalka la yiraahdo dibka uu leeyahay أو كهضلي وحولي فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الإذهان والآراء كل زمان يعني هذا الكاسولي وحويهم بروحد لازمتا ولغا التفصيل والتبيين إناد وحديسه أو وحبيانسته لازم محايا لي فالإطلاق والإجمال hadii hadalka oo duuduuban la iska tuuraahi duuna bayaanan ayadoonan la cadaynin qad afsada labadaas itlaaqa iyo ijmaalka hadalka oo duuduubana dadka la iskaga tuuraahi way fasaadiyeen hada alwujuuda adduunkii bay fasaadiyeen waxaan arkayno hadal duuduuba qofka la iska saaro iyadoon la tafsiilinin la iska xukumo ayaa fasaadiyo leeyahay wakhabbata alaadhaana walaaraa weligoodna dihniga dadka aqli uquusha dadka iyo ra'yiga dadkana taxabud bay ku sameeyaan way qasaan buu leeyahay zaman kasta kulligi kullu zaman marka waxa laga maarmaana in annaga aan cadaysano oo arinta qof walbaba uu tabyiiniyo tafsiil la isticmaalo sida ahlus sunnah tariiqada lagu yaqaano waman lam yahkum ma anzala allah fa ulaika humul kafirun hada iska tuurno ومن لم يحكم ما أنزل الله عن رهن قفكي آنا إلهي كتاب كيس وحكو حكم فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون وكسوا هذا لنا تفسيرنا أبا عنتهي ماشي هذا وكسوا هذا لنا حديث أحداث هذه إجمال كو حيسه أترى هذا ومن لم يحكم ما أنزل الله كتابك إلهي عدا كو حكمين فأولئك هم الكافرون هذا سوى قلي إلا من, من سوى مجيه من وحال إلى هذا ومن والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم لذلك من لم يحكم بما أنزل الله أصوليين تساسي ده يعني وحوه والنكرة في سياق الشرط بعضي مركة عموما فائدين عد الله عدي إلهي كتاب كيسا خلاف تهدات هذا فأولئك هم الكافرون الدين كبحي أذيك ما قجر إلهي حدودي سكو حد قدبتا imsa sunnada khilaafta imsa kitaabka ilaahay muharramada ku dhacda aad u tira badan tahay marka tafsiil ay u baahan tahay abdullah ibn abbas ugu horeeyay markuu ma lam yaxkum ka hadlayo wuxuu leeyahay waa kufriga la sheegayo waa kufrin duuna kufrin oo kala saara وانا ترجمان القرآن أدوكتين لكن غلاة التكفيريين ما أقرأ وديديهن غلاة داسي وحيليهن وحكا جيرا ماله إليه وإنكرا ينويا وحلم إذا إنوسا أرنتان موالات كوكالي مثلا علمada muwaalaadka sida hadda sheekh uu noo sheegay kuma daraan waxyaalaha qofka oo islaamka uu uga baxo kuma daraan culumada sheekh hadda aan ka hadlaynay yaani isla risaaladii durr saniya sheekh abdul latiif wuxuu leeyahay markuu shucabul kufriga ka hadlayo ila kufriga shucab uu leeyahay wuxuu leeyahay waa waa qayb samaawatira badan yahay sida iimaankuba shucab uu leeyahay iimaanka soo nabiga ma dhihin al iimaanu bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba toddobaatan iyo dhowr qaybood buu leeyahay kufrigana sidaas oo shucab uu leeyahay markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay walaa yusawa baynahuma lama kufriga shucabta uu leeyahay lama simo في الأسماء والأحكام الأسماء والأحكام مسألة أسماء مسألة أهل العلم قليهين ما أنت نول بوس كقاتوي الأسماء والأحكام حكم كان أو أه إلا يراد هبل وكافر هبل ومرتد هبل ومؤمن هبل ومارتي ومنافق إن اللي يراد أحكام تاس يعني آد حكمته عد والبملها عد والبملها مركة مسألة داس حكم كاس يوحك مقع يوحك كدلنا يحكام إيه لما سمى بوليه وفرق بين من ترك الصلاة والزكاة بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف يعني وحو ليه وحا فرق قد أيا قفك صلاة كتغو أما زكدي مارت كتغو أما مارتي أو يعني جحد لي ما دوي أما الصنك كتغو أما إله شرك أسمي أما مصحف كقرآنك يعني إهانيسته مصحف القرآن كإهانيسته إيه وحا فرق الحياة وبين من يسرق ويزني ويشرب الخمر أو ينتهب يعني أو صدر منه نوع موالات بوي يعني فيه أنت اسكو دري قفك وحضه أما زنيسته ama khamra caba ama maaragtay xoolaha dad ka dhaco ama nooc muwaalaadka kamida oo ka dhaco kama jara li xaatibin sida xaatib ibn abi baltac oo kale usu yani ka dhacday oo kale labadaas lama simi karo muwaalaadkii marka halkeebuu ku daray hadda muwaalaadkii sheekhu wuxuu ku dhex daray sariqadii iyo zinadii iyo khamradii iyo ayuu ku daray zinada iyo khamrada qofkii zinaysta magaalbaa qofkii waxada magaalbaa qofkii xoolo dadka booba magaalbaa waa maya wey kuma gaaloobayo hadduusan istixlaal la imaanin uusan xalaashan kuma gaaloobayo markaasu wuxuu yidhi faman sawaa bayna shucabi اliimaani fi اlasmaa'i wاlaxkaami ow sawaa bayna shucabi اlkufri fii dalika fahuwa mukhaalifun lilkitaabi wاsunna qofka simo shucab اliimaan oo nebigaba darajaad badan oo u yeelay waa isku mid yidhaahdo muslimiintu isku darajamaya xagga iimaanka maya isku darajama waa kala darajo sarreeya qofka simaa amase kufriga shucabta uu leeyahay mid keliya ka dhigaahi oo sidaa u sameeyo qofkaas wuxuu khilaafay kitaabka iyo sunnada nebigu khilaafay buu yidhi khaarijun can sabiili salafi lumma wadadii salafu saalixna wuu khilaafay buu leeyahy daakhilun fii cumuumi ahli lbidaci waalahwa wuxuu gelayaa dadka ahlubidaca ahlulahwaaga mid ka mida buu noqonayaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi wa ama atakfiiru gaalaysiinta bi haadihi alumuur arrimahan oo muwaalaadka uu ka mid yahay dadka lagu gaalaysiiyo allatii danantumuuha min mukafiraati ahli lislaami aad u malayseen inay tahay waxa dadka muslimiinta wax ku gaalaysiiyaan fa haada arrintan wax lagu gaalaysiiyo waa madhabu alxaruuriya almaariqiina alkhaarijiina cala caliyi bni abi aalibin radi allahu canhu amiiri almuminiin waxa weeye dadka yani waxaan wax ku gaalaysiiyo muwaalaadka iyo maaragtay sariqada iyo zinada iyo shurbulkhamri iyo dadka ku gaalaysiiyo acmaasha xunxunka ku gaalaysiiyo wuxuu leeya waa madhabkii xaruuriyada waa madhabkii maaragtay nimanka alxaruuriya waa khawaarijta wa almaariqiina alkhaarijiina cala caliyi bni abi aalibin amiiri almuminiin cali bni abi aalib kuwii ku baxay oo la dagaalamay waman macahu min asaxaabati dadkaas ayaa yani madhabkoodii ou yahay buu leeyahay madhabkoodii wey marka hadalka shiikhu waa dheer yahay wuu sii watay sidaa darteed mas'alada waxa weeyaan mas'aladan mas'alatulwalaa walbaraa oo maanta caalamulislaami dhiiggooda iyo dimaadooda iyo curdigoodii lagu bannaystay waa mas'alo u baahan qofka inuu kulliyaadka islaamiga wax ka yaqaano inuu yaqaano oo garanayo usuusha islaamka inuu yaqaano ayay u baahantahay yacni ayaa laga maarmaana wey cid walba inay wax iska xukunto oo ciday rabto iska gaalaysiiso oo tiraahdo yani ninbaa yani ninuu dhiiggiisa wuxuu ku bannaysanaya sigaaru cabaa sigaar buu cabaabuu nin ku dilahaya yacni maarata tobaakuu cunaa jaad buu cunaabuu ku dilahaya naftiisa ugu goynaya gaalnimo yani maaragtay uu ku xukumaya ridda ugu xukumaya waxyaalahaasoo dhan waa waxa ay khawaarijta isticmaasho dhaqan wanaagsanna ma aha marka tawalliga iyo muwaalaadkana tafsiilkaasay leeyihiin ay culammada noogu kala saareen madhabkaas haddii loo noqdo ummadda way badbaadaysaa markii dadka ahlucilmiga laga dambeeyo oo usuushan usuulul iimaan macrifada u leh markaan ka dambayno waan badbaadaynaa laakiin markaan yacni dad daa'ishiin ah ama aanan qadam raasikha cilmiga aanan diinka ku lahayn aan dabagalno ayagana waa dhuminaynaa annagana waa dhumaynaa ummaddana waan halaagaynaa weya marka marna looma baahna arrintan in aad iyo aad tawalligii muwaalaadka aad inaan uga fiirsanay u baahan tahay weya bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyow laa tattakhiduu ha samaysanina caduwii aniga cadowgayga iyo wa caduwakum idinka cadowgiinna wliyaaa wliyaha ka dhiganina tulquuna idinka oo ridaysaan ilayhim ayaga aad u ridaysaan bilmawaddati kalgaclada aad u ridaysaan idinka oo kalgacalo u ridayo awliye marna ha ka dhiganina weya tulquuna ilayhim bilmawadda yacni tulquuna ilayhim bilmawadda in la yidhaahdo tulquunada mafcuulu bihigeedii waa go'an yahay ba'dan oo bilmawaddati ku jirtana ma ahan zaa'ido oo bacdu zaa'ida maahee waa asal in la yidhaahdo sideeda loo daayo maaragtay mufasiriinta way noo sheegaan weeyaan marka tulquuna waad ridaysaan akhbaara rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam ayaad ridaysaan ilayhi mushrikiintii baad u ridaysaan bilmawaddati bisababi almawadda kalgacalo darteed baad ugu ridaysaan iyo jacayl aad jeceshihiin waqad kafaruu ayagoo gaaloobay ama in la yidhaahdo bacdu lafteeda in sidaa la yidhaahdo tulquuna waad ridaysaan ilayhim ayagiibaad waxaa u ridaysaan bilmawaddati يعني مارتي مودو iyo kalgacala u ridaysan in la yiraahdo ayadana way jirtaa weeyaan kalgacala u tuuraysa weey marka oo baad zaa'ida laga dhigo la yiraahdo bimaana tulquna ilayhi min mawaddata adoo yiro kala weey kalgacala baad u tuuraysa la yiraahdo waqad kafaru ayagoo gaaloobay oo kufriyay maxay ku gaaloobeen bima jaakum idinka wixii idin yimid oo xaq yani idinkaga yimid بما جاءكم وحي إذين من الحق حق مارك كو قالوبين أيغا أو كو قالوبين وحي إذين يمد أو حق إذين يمد قرآن كي إسلام نمذي كو قالوبين بعد مارك تلقون إليهم بالمودة مرك جملدان أو وقد كفروا بما جاءكم من الحق وحي تالا في محل النصب وجملة حالية إما إن كحالين تلقون ذاس فاعل كذين كحالين أو ضميرك ووضع كجره وإما إما لا تتخذوا ذاس فاعل كجره كحالين ويا حسميسنين أو مارتي عدوغي عدوغي أوليها كدغنين وقد كفروا بما جاءكم من الحق أيها قالوا بوحي إني يمد أو حقيا أما لا تلقوا إليهم بالمودة كالقعلها أطورنا وقد كفروا والحال قد كفروا بما جاءكم من الحق لبضب إلا يراه يخرجون الرسول جملة وجملة مستأنفة وي يخرجون ويساريا الرسول الرسول كون نبي الله محمد أي مكة ديارتي سكسو سارين وإياكم إذن كان وإذن ساريا أن تؤمنوا لأجل أن تؤمنوا إن الرميسين درتين بالله الله وربكم ربك إنا إن الرميسين درتين أي إذن سو ساريا يعني إذن كان أرضذيني ودنكينا إذن كسو سارين ذنب آليذهين مجره maxaa ilaahay u rumaysan um baa idin ku soo saari aayada fi suurati al-hajj ku jirto kale ay la mid tahay alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah dambi kale galeen ma jire illa an yaqulu rabbuna allah baa lagu soo magaaladooda loogu soo saaray in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in kuntum hadiatin dadkii mu'miniinta ahaayo kharajtum kuwa soo baxay jihadan liajli jihadin jihad oo fi sabiili aniga jidkayga lagu dagaalamo ku soo baxay hadaatihiin wabtigaa mardati ridahiga talabkiisa ku soo baxay hadii aatihiin heeway jawaabtii oo maaragtay jawaab shartigi waa xadfan yahay weeyaan marka macnaheedu waxa weeye la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya haday saa tahay cadawgayga iyo idinka cadawgiina awliyaha ka dhiganina ama in la yiraahdo la tulqu ilayhim bil mawadda haday arinku sidaa yahay sirtii nabiga ha u sheeginina idinka oo jacayl dartii ha jeclaanina gaaladii weeyaan tusirruuna wa siraysanaysaan ilayhim ayaga waxaad ku siraysanaysaan mushrikiintii akhbaar rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam nabiga akhbaartiisa baad ku siraysanaysaan bil mawaddati bisabab al mawadda kal gacalo iyo jacayl oo baynakum wa baynahum idinkii ayaga idinka dhaxaysa darteed ayaad ugu siraysanaysaan weeyaan wa ana a'lamu wa ana a'lamu a'lamu dan inaan afcaalo tafdiil ka laqbayno sida hadaayaba aan marnay way jirtaa weeyaan oo aan raahno waa ana anigu a'lamu mid ogaansho badan baan ahay bima shay baan ogaansho badan ahay akhfaytum aad qarisaan wama a'lamtum iyo wixii aad muujisaanba anigu waan ogahay mid ogaansho badan baan ahay in la yiraahdo ama a'lamuda inaan maaragtay ficil mubaaric ka dhigno wa ana aniguna a'lamu mid og aan ahay yani caalimun wey mid og aan ahay بما أخفيتم وحاد قرسان أو قلوبتين أتكو قرستان وما أعلمتم وحي آظاهر سانو آد موجستان أن أبهي ومن يفعله قفكي سميه منكم إذنك إذن كمدا محو سمينيا يعني أي ذلك الاتخاذ سمي سيغاس أو عدو الله وعدو المؤمنين أولياء لقدك تقفك سدا سميه أمام مودئك القعلس أرد هوسياهي قفك سدا سميه oo minkum idinka idin kamidii faqad dal qofkaasi waa uu dhumay sawaa sabiili wadadii toosnayd waa uu ka dhumay yaani wadadaas yaani wuu khilaafay weeyaan mid ka dhumay weeyaan in yasqafukum haday idin helaan yakunu lakum aadaa hadii kuwa mushrikiinta fursad ay idin helaano yaani maaragtay ee mar gacanta idin ku dhigaan la yarhamunakum wala yarqubuna fiikum illa wala dhimma يعني ما يدين حريصنيان قرابة ما عهد من إيغيان ما جلتويا يكونوا وحي أهانيا أعداء عدو بين نقونيا لكم إذنك أعداء إذين نقونيا ويبسطوا ويفذينيا إليكم إذنك وحي إذين فذينيا أيديهم قعمهودا أي إذن كسر فذينيا بالسوء إذن كسر فذينيا الحمي ولو جيدو بالضرب والقتل والأسر إن إذن قراعان إن إذن دلان إن إذن قفاشان أي قعمه أود إذن كسوا في دينيا وألسنتكم عربية أود يسوا في دينيا أي إليكم إذن إذن كسوا في دينيا بالسوء إذن كسوا في دينيا أو محي يعني بالشتم والطعن إن إذن عايان أو إذن عيبيان إذن دران عرب كان وحنا ودن أي كشيغان أي إذن, إذن است... يعني إذن استعمال يومي وودوا وحي جعلادين لو تكفرون إن تقالوا ذانو دينكم إن تكبحضان بي جعلادين وين arintaas bay jeclaan lahaayeen oo marka ayaga aad la mid noqotaan aayada fi suurati nisaa aan ku soo marno kale la mid tahay wadu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa gaaladu waxay jecel yihiin siday ayagu u gaaloobeen inaad inta u gaalowdaan aad mid noqotaan isku mid aad noqotaan xagga kufriga ay doonayaan weeyaan lan tanfa'akum idin anfi'i mayso waxba idin tari mayso arhamukum rahimkiina oo qaraabadiina ashiiradiina wala awlaadukum arurtiina yawmal qiyamati maalinta qiyamah waxba idin tari maayaan marka shay idin anfacayahay waa amalka wanaagsan oo aad samaysataan maxaa yeelay likulli nafsin rahiinatun bima kasabat naf kastaba waxay rahan u tahay wixii ay kasbatay bay rahan u tahay yafsilu allahu kala saari baynakum idinka dhaxdiina ayuu maalinta qiyaamaha ayuu idin kala saarayaa hadda xataa qaraabo ahaydeen dadka dadku iskugu dhow aad ahaydeen laakiin aad adduunka markaa joogteen iimaanka iyo diinka aad ku kala tagteen allah waa idin kala saari mu'miniintan ilaahay uu karaamaynayo daara karaamatii buu geynaya kufaartana uu ihaanaysanayo daartii oo yani umada yani cadaawihiis oo ku ihaanaysanayay ayuu rabbi geynaya weyne sida fi suurati ruum aan ku soo marnay wa yowma taquumu saacatu yowma idin yatafarriquun maalinta qiyaamuhu dhaco dadku way kala tagayaan faama alladina aamanuu waamilu saalihaati fahum fi rawdatin yuhbarun jannadaas ilaahi baa lagu lagu maamuusa lagu karaameeya dadka muuminiinta ah amalka saalixa leeyin waama alladina kafaruu wakadhabuu biaayatina wa liqaa'i al-akhirah faulaa'ika fil adaabi muhdarun maalinta ku ilaahi iyo rasuulkiisa ku kufriye aayaadka beeniyay qiyaamo beeniyay ayagana cadaabka ilaahay baa la geenayaa weey marka isku maaratay waa la idin kala geeyni weeyaan wallahu alle بصير الله أركوي بما تعملون واحد سمين إنسان عمل كينو أبيهي مركاسا أسوأ وحبك قرصونين فيجازيكم على أعمالكم عمل كينو مرك إله إذن كأبا المرنية إن خير فخير وإن شر فشر هذا شر تهين شر بالإذن كأبا المرن هذا خير تهين خير بالإذن كأبا المرنية هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا